dadka soomaalida iyo dadka muslimka aaday xoogaa usoo dhaweynayaan inkastoo xisbiyadii ay rabeen oo bidixda aysan kusoo bixin doorashada oo xisbiyadii midigta ay ay kusoo baxeen haddana waxa ay dadku aad iyo aad ay micnaha ugu riyaaqeen sida doorashada u dhacday qofkii laga cabsi qabay oo dhahay muslimiinta waddanka waa ka saara masaajidada waa xirayaa yurub waa ka baxaynaa ninkii dhahayna inuusan doorashada kusoo bixin taasna waxay tahay arrin positive ah oo dadka ay soomaalida iyo weliba dadka muslimka aada usoo dhaweeyeen sidee marka soomaalida uga qayb galeen doorashadan shalay dhacday iyo sidoo kale dadka muslimiinta ah ka qaybgalkooda doorashada siduu ahaa
aada u weynaa aada u weynaa waxaa jira abaabul weyn oo dadka soomaalida iyo dadka muslimka iyo weliba dadka ajaaniibta halkan degan ay wadeen oo ah in micnaha maxaa la dhahaa doorashada laga qayb qaato ku dhawaad afartan kun oo soomaali ayaa wadankaa degan maalmihii lasoo dhaafay iyo toddobaadadii lasoo dhaafay social mediaha iyo ay gobolada wadanka ay degan yihiin in loogu tago dadka la dhiirigelinayay lagala hadlayay codbaahiyaasha si ay doorashada ugu soo baxaan ayna u codeeyaan xisbiyada markaas ay u arkaan inay dan dadkan ugu jirto haddii aan axmedow aan weliba aan si fiican aan kugu faahfaahiyo waxaa sanadkan markii ugu horeysay soo galay tartanka loolanka xisbiyada kamid noqday xisbi ajaanib ah oo ay hogaaminayaan dhalinyaro turki ah iyo weliba dhalinyaro moroccan ah oo muslin ah xisbigaasina waxaa la yidhahdaa denk oo oo dadka inta badan loo sheegaya dadka muslimka iyo iyo dadka soomaalida inay codeeyaan xisbigaasina wuxuu micnaha maxaa la yidhaahdaa yimid meel fiican wuxuu helay markii ugu horeysay oo doorashada kasoo qayb galo kuraas ilaa iyo saddex ah inuu baarlamaanka ku yeelanayo taasina ay farxad weyn u tahay dadka muslimiinta iyo dadka soomaalida iyo weliba dadka ajaanibta ah oo si aadahna ugu codeeyey inta badan taasna waxay caddeynaysaa in ay heleen xilligan ama sanadkan ay heleen in dadka ajaanibta iyo dadka muslimiinka iyo dadka soomaalida dad u dooda oo fikirkooda baarlamaanka ka jeediya maanta saddex xildhibaan ay kuleeyihiin baarlamaanka taasina waxay ahayd farxad weyn oo dadka markii la abaabulay ay keentay inay doortaan ay ay codadkooda meeshaas geeyaan waxaad ii sheegtay in xisbiyadii bidixda ay dadka soomaalida ama islaamku aadka u rabeen inaysan ku badin doorashada xisbigan hadda doorashada ku adkaaday oo dhinaca midigta dhexaa la sheego inuu yahay sidee ayagu ay tahay siyaasadooda ku wajahan dadka islaamka iyo sogolootiga
waa fiican yihiin waa xisbiga xisbiga midig uu yahay laakin waa midigta dhexe ma ahan xisbi aada extream u ah oo aada micnaha maxaa la yidhaahdaa isheeg u xad jir u ah waa xisbi haddaba talada wadanka haaye oo inkastoo xisbiga shaqaalaha ay isla wadaag dowlad wadaag ahaayeen haddana waa xisbi xataa markii hadda loolanka doorashada la galayay markii doodaha tviyada laga baahinayay aada u dhaliilayay hogaamiyaha xisbiga xorriyadda khalid belderis oo sheegay in masaajidada iyo waxaas uu xiraayo ninka hadda xisbigaasi madaxda u ah ee doorashada hadda ku guuleystay oo kusoo baxay ra-iisul wasaaraha waddankan ah mark ruto la yidhaahdo uu sheegay inuusan xisbigaasi marnaba uusan dowlad la dhisan doonin maadaama uu kasoo horjeedo islaamka iyo inuu yiri masaajidada xira inuu yurubaan ka baxaa laakiin wararka maanta mark ruto wuxuu sheegay haddii uu xisbiga xorriyadda ee khalid belders uu ka tanaasulo waxyaabihii hore u sheegay uu yiri masaajidadani waa xiraa muslimkina waddanka waa ka saara yurubna waa ka baxaay waxyaabahaas oo kale haddii uu ka tanaasulo inuu micnaha maxaa la yidhahdaa dowladda la dhisan karo laakiin ninkan hadda guuleystay iyo mark ruto iyo xisbigiis waxay mar kasta u bahnaanayaan maadaama toddobaatan iyo shantii laga rabay aysan keenin in micnaha ay u baahdaan in xisbiyada kale ee kusoo xiga ee dhibcaha sare leh inay la wadoogaan oo dowlad ay la dhistaan marka marka lama dhisan karo xisbigan maadaama uu dhibco fiican keenay khalid wildris uu hogaamiye xorriyadda lama dhisan karo maadaama horey u sheegay in uu ninkaasi waxyaabo badan oo wadankan looga baahnayn uu yiri haddii uu wuxuu yiri waxaas ka tanaasulo waan la dhisan karaa dowlad laakiin wuxuu hadda u baahan yahay inuu xisbiye kale la dhiso